بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد ln dhexda waxaynu kaga jirnay biyaha iyo maalan qaybahoodii ayaynu dhexda kaga jirnay oo aynu xoogaa khulaaso ah ka dhiibnay inkastoo aanay hadda i xadidnayn halkii hadalku ii marayay qaabkii aan markaan soo khulaasaynayo u dhigay laakiin haddaynu si kooban usoo ururino marka hore musanifku raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegay in waxa weeye biyaha xadadka lagu rafcinayo ee aan kuwo kale xadad in lagu rafciyaa aanay suuragal ahayn ee aanay ansaxaynin iyo walaa isaalatu najaas nijaaso in lagu suuliyaa aanay suuro gelayn oo inaanay ansaxayn buu inoo sheegay ilaa bilmaa lmulaq biyaha mulaqa a mooyaane marka waxaynu tilmaannay magacii biyanimo biyaha ku baaqi ah magacii biyanimo ay asal ahaan u lahaayeen biyaha ku baaqiga ah ee wax qaydoo laasimahoo masalan raacayaana aanu jirin biyahaa siduu alla u abuuray ah oo uu ku tilmaamay inuu yihiin maa nazala min aلsamaa aw nabca min alard wixii cirka ka soo degay ama dhulka ka soo baxay biyaha noocaasi ah ayaa looga jeedaa maa lmulaq maa lmulaqa waxaa ka saari karaa inay maa lmulaq waayaan oo magaca waayaan waa laba miduun maalan inay nijaasoobaan oo biyihii waa maaun mutanajis la yahdo waa biyo nijaasoobay oo hadday qullatayn ka yar yihiinna oo qadar foostaa qiyaastii ay ka yar yihiin bimujaradi mulaaqaati nijaasa nijaasa inay la kulantay uun ayaa ku filan nijaasoy maxaa tahayna way inoo iman doontaa marka nijaasa inay la kulanta uunbaa ku filan hadday qullatayn iyo ka badan noqdaanna nijaaso inay la kulantaa kuma filla eh inay beddesho wey hadday biyuhu qullatayn iyo ka badan noqdaan oo foosta iyo ka badan noqdaan nijaasadu waa inay beddeshaa ama dhadhanka ama urta ama midabka midun waa inay beddeshaa ta noocaasi ah ayaa markaa maaulmudlaqii ka saaraysa oo biyo markaa mutanajisa ka dhigaysa waa labadaa weji midu haddii biyihii iyagoo daahirah ay mudlaq noqon waayaan iyana laba midun baa ku dhacaya waa maa lmustacmal cinda almadhab qowl iyaga laftooda dahuur ka dhigaya oo madhabka laftiisa ay haba jireen oo maa lmulaqa aan ka saarayna laakiin iyaga laftooda laba weji baa ka saaraya oo labadaba mustacmalka la hoosgeliyo oo imaa bitaqayur macnaa bisababi daahir sheegan daahirkee la kulmay imaa inay iskuba bedelaan iyo imaa fardu dahaara in loo isticmaalo iyaga laba midunbaa la kulmi oo magacii mudlaqa dhaafinaya haddii fardu dahaara loo adeegsado waa lagu weysaystay waa lagu maydhay maydh waajiba ama weyse waajiba waajibka loogama jeedo kii lagu dembaabayay ee halkan waxaa looga jeedaa kii shaygu la-aantii aanu ansaxaynee weyse caadiya noqonin ama maydh caadiya noqonin oo waa marmarkii koobaadee la adeegsanayay qofkaasi ama ilmo yaroo sabiya ha noqdo oo aan waxbaba waajib ku ahayn ee awalba sunno u ahayd weysadii ha noqoto ama gabadh gaalada oo ninkeedii u maydhanayso xayd iyo uga maydhanaysa ha noqoto yacnii farqi ma leh waa wixii weysada iyo masalan maydhu ay isku taagayeen ee la-aantood aanay weyso noqonaynin ama maydh noqonayn mustacmal noocaasaa la yidhaahdaa oo mar hadduu qullatayn ka yar yahay fardu dahaarana loo adeegsaday xaaladda noocaasi ah waxa weeye dibna aan loo badin oo dee laysu geygeyn oo haatan qullatayn iyo aan la gaadhsiin waxay noqonaysaa mustacmalkaasi waynu arki doonaa mustacmalku isagoo intaa kasii faahfaahsane oo niyatulkhitraaf iyo hawla ay raacin doonaane mustacmalka noocaasi ahi laguma maydhan karo lagumana weysaysan karo laakiin waxyaabaha kale ee dee iska daahiraadkaa waa loo adeegsan karaa cunto waa lagu karsan karaa qofkii hadduu cabayo marka aanu qurunsanaynin dhib kuma jiro waxyaaba kale waa loo adeegsan karaa laakiin dahaaro gudi maaya waxaa kale oo biyihii dahaaranimadii ka saaraya oo macnaa dahaarada ka saari maayaan maaulmulaq inay noqdaan dahaaro gudaya ka bixinaya de haddii lagu daro wax biyihii masalan ka kaaftoon yihiin oo magacii biyanimona ay dhaafaan mar hadday magacii biyanimo dhaafaan oo shaygan mukhaalidkee ku darsamay magacii biyanimo uu ka saaro oo lagu yaado biyo maahee waa shaah biyo maahee waa maraq biyo maahee waa sharaab xaalaadka noocaasi ah laguma dahaaro qaadan karo oo biyihii liinta aada ku darta ee liin lagu magacaabay waxba maahee waan ku dahaaro qaadanayaa saxma ma odhanaysa khulaasada intaasi baynu ku dhaafi dabeedna kitaabkeennaynu socodsiin ilaa inta biyaha iyo umuurihiisa aynu ka dhammaynayno wixii dambena insha allah waxaynu ku talagelaynaa kitaabku inagu soo taagan yahay inaynu socodsiino maanta wixii ka dambeeya maanta rafashadii horeynu raacinaynaa laakiin wixii maanta insha allahu tacaala ka dambeeya kitaabka waa socodsiinayna si loona fahmi karo sharaxna aan la tilmaamana lahayn ayaynu ka dhigayna waa socodsiinayna falaa yasixu ansixi maayo rafcu lxada xada koryeelistii ansixi mayso iyo walaa isaalat najis nijaaso waxa weeye zuulinteed ansixi mayso ilaa bilmaa lmulaqi in loo adeegsado mooyaane maa lmulaq wa huwa maa lmulaqu waa maa nazla min asamaa waa wixii samada ka soo degay roob wixii samada ka yimi ama dhagxaan isagoo dhulkaa kusoo daato ama isagoo biyo caadi ah ha yimaado ama isagoo biyo caadi ah intuu yimaado dib ha ka fadhiisto oo kuwii tallaagada la geliyoo kale ha noqdo baraf ha noqdo mar hadduu dhalaalo hadhow waa biyo uun oo la odhan maayo war baraf dhalaalay biyo maaha cidna taa odhan mayso waa maa ulmulaq mar hadduu siduu cerka kaga yimi tahay fadhiisiga dambe waxba yeeli maayo hadduu marka hore dhagxaan kusoo daatayna marka dambe in la dhalaaliya waxba yeeli mayso aw nabaca min alardi ama dhulka ka soo baxay biyo kasta oo dhulka ka soo baxay iyana waa daahir xitaa biyaha badda waa inagii tilmaanay inay daahir yihiin faidaa tahayara hadduu isbedelo dacmulmaa'i biyaha dhadhankoodii aw lownuhu ama midabkoodiibaa isbedelay aw riixuhu ama urtoodiibaa isbedeshay tagayuran bay isbedeshay isbedelis faaxishan foolxun oo qaab daran oo maxay isku bedeshay bimukhaaladati shayin shay ku darsankii sababkiisa shaygaasi oo daahirin daahir ah shaygaasi oo yastaqni lmaau canhu biyuhu ay ka kaaftoomayaan ka zacfaraani sida zacfaraankii geedkan zacfaraanka la yahdo ee had iyo jeer midabka cas ee markaa dhiinka a leh walushnaani hamsaha marka la doonana waa la hoos dhigaa walishnaani walushnaani iyo gasangastii qolada reer miyiguma yaqaanaan geed maryaa lagu maydho oo saabuuna oo budhaagura dhalinyaradii miyiga maya cidi ka joogtaa gasangas baa layaa geedkaa had iyo jeer dee sida saabuunta u xooriya waa geed gebigiisu berigii hore ile saabuuntan iyo waxaan baddu shalay ma maqan dee may jiri jirine way iska cidhiiriyooneed ummadda reer miyiga waxay wax ku maydhan jireen marka roobabku iyo da-aane muxuu ahaa balliyadu buuxaan geedkaa gasangastaad soo qaadanaysa wax saabunaad u baahanaysaa ma jirto saas u xoorinaysa budhaasay guraysa iyo waljashi nuuradii iyo wanuurati nuuradii adigu farqiga udhexeeya waxoogaa waa daqiiq oo fuqahaduna inta badan aljuswi ayay u isticmaalaan nuuradda bikasri jim wanuuratina waa nuuradii marka adigu farqi yaroo daqiiqa bay udhexaysiiyaan oo waxa ay ka samaysan tahay iyo min kayri aajurin markaa la odrhanayo oo markaa kolley yacrifu ahluhu wadaadadu markay wax noo dhigayaan dhirta markay sii kala garan waayaan minhaajka iyo wakhtiyadaanu akhriisan jirno waxay nagu odhan jireen yacrifu ahluhu ehelkiisaa yaqaan markaa qolada dhismaha haddii aada usii taqaane waa wuxuun aada isugu dhow aljish iyo wanuura aad bay isu shabahaan walkuxli masalan indhakuushi haddii waxyaabahaasi ku darmaan bal biyo iyo zacfaraan maxaa kala galay meega isku qolaba ah waaya wa masalan ushnaankii iyo nuuraddaa iyo waxyaabahaasi mar hadday si qaab daran ugu darmaan waayo wax iyagiiyo biyuhu shaqaba isku le maaha biyo iyo nuurad waxa la isugu geeya haddii laakiin in yaroo sahlan tahay waxba isyeeli maayaan waa lagu weysiisanaya lam tujzi gudi mayso alطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaata mar hadday shaygaa daahirka ah ee umuuraha aynu sheegayno kale ahi intuu ku darsamo si qaab daran ugu darsamo oo dee bimacnaa magacii biyanimo ay dhaafaan oo magacii biyanimo ay biyihii ka gudbaan waar nuuradanaad mishay waa maxay lagu yidhaahdo ama waxa weeye waa ruuxa indhakuushan xaggaad marinaysa oo wixii dee magaciiba bedelmo haddii lagu yaha biyahan indhakuusheena kaaga daadatay waa maxay taasi dhib ma leh waayo biyii baa weli baaqi ah waar biyahan indhakuushale waa maxay aad meesha dhigatay haddii lagu yidhaahdo dhib ma jiro waayo waa kan biyo yidhi mar hadduu biyaba idlaaqay dee wixii waa biyo laakiin hadduu ku yaha waar waa maxay indhakuushan meesha yurubtay aad inoo dhigtay indhakuusha maxaad inagala soo doon dee biyo maah oo qofkiisaa egaaba odhanaya waraaxa indhakuushan milan hebelow see la odhanaya ee uu ku odhan waayo waa maxay biyahan indhakuusha leh mar hadduu biyo yidhaahdo shaygii waa toos waad ku dahaaro qaadan laakiin mar haddii magacii biyanimo uu dhaafo war liintanaad milatay waa maxay lagu yidhaahdo intaad kun liina soo iibsatay baad biyo ku dartay kun shilin oo liina dukaanka oo xidhxidha intaad ka soo qaada mar hadduu qofku ku yaha ware waxay liintan oo intuu ama dhadhamiyo waa bilaa sokor waxna kumaa darina midda kale waad bahasha waad biyo dhicisaye mar hadduu bahasha iyo liintaa uun maantaba hayo dee laguma weysiisanayo laakiin hadduu ku yidhahdo waa maxay biyahan liinliinta leh ama waa maxay caanahan ale biyahan caanaa leh cancaanidan biyaha caanaa ugu yaro darta oo uu biyihii uu magaca biyanimo isticmaalayo biyuhu waa biyo markaa laakiin hadduu magacii biyanimoba ka tago oo ku yidhahdo caanahani waa maxay aad biyo dhicisay caanuhu ku tilmaamayaa mogte ama biyaha waa maxay nuuradani mar hadduu magacii ka gudbay waxaasi biyo maaha ama uu ku yaha waxay shaahani ee uu ku odhan waayo biyaha maxaa caleynta shaaha ku daadiyey oo uu biyo isticmaali waayo magacii biyanimay dhaafeen mugta bisabab daahir oo mukhaalid ahoo aan biyihiina laga saari karayn teknolojiyadda casriga dee hadday ka saarayso hadhow biyaha aynoo reebto waynu isticmaalayo taasi daahir mudahira bay noqon doontaa walaa yaduru dhib maleh altagayur isbedelkii dhib maleh biyihii ay isku bedeleen hadduu doona haba badnaadee bilmuksi ay isku bedeleen waayo wax biyuhu ka kaaftoomayaan maaha meeshii ay ku nagaayeen bilmuksi ay duululmuksi macnaha meesha jiritaankii ay ku jireen ee muddada dheer ay ku jireen hadday isku bedeleen dhib maleh iyo wa turaabi ciiddii hadday isku bedeleen biyo waa dhooqoobeen ciiddii bay isku bedeleen waxba dhib maleh waa biyoun biyahan lidiq ahay waa maxay dulga waa biyoun weligoodba iyo wa duxlub bahasha loo yaqaano waagada ama berigaanu koonfurtan joognay aljaanu anagu odhan jiren lakiin innaga alja haddii la yahda waxaa laga yaaba waqooyigu inay u qaataan ajadii oo biyihii kaadida geela iyo waxaas ku dhacen inay moodaan in la sheegayo waa waxaan biyaha caleentan dul fadhiisatay xayaabadan innaga halkeena maxaa la yahaa soomaali kalem anagu xaggaa markaanu joogno gobolka shabeellada hoose min ayaami siba maalberigaan iskuullada iyo waxaa dhigan jirnay waxaanu odhan jirnay had jeer waaga laftigaasaan isticmaali jira ama alju biyaawaaga baanaa isticmaali jir afwan aljaanu isticmaali jir marka idinku maxaa isticmaashaa ya xayaabada xayaabun baa la iska yidhaahdaa duxrubku waa xayaabada oo waxaa biyaa gebigoodiiba ka dhigaya doogga fadhiya ee balligii dhammaayoo gebigiisuba xayaaba saa u qabsatay aada arkayso iyo wamaa fii maqarihi wixii ku sugan biyuhu halkay ku sugan yihiin masalan berkadii baaba la yaro sameeyey sibir iyo hawl iyo waxbaa la mariyey dabadeedna wixii la mariyey baaba markii biyii galeen ayay bedeleen oo kaa timi biyihiiba midab kale yeesheenoo meeshanay ku sugan yihiin baale iyo wamamarihi meeshan ay sii marayaan isbedelka uu keenay dhib maleh iyo wala tagayuru dhib male isbedelka uu keenay bimujaawirin wax la dirsay biyaha mujaawirku waa maa yumkinu fasluhu waa waxa biyaha markay ku darsamaan ay suuragal tahay in laga saaro oo aada markiiba ka sooci karayso kalcuud masalan laantii iyo waduhni dufankii almuayabi la udgiyey ama muayibka ahaa ee uduga lahaa labada siiqati faacil iyo mafcuulkaad akhridaaba dhib male biyihii hadduu mujaawir yahay waxani wax biyaha laga saari karayo gebigeeda biyiba wuxuu ku guray geed xamariga geedkanaynu nahanee subaga iyo lagu riday uduga miidhan sameeya wuxuu kala doonayba laamabuu iskaga gurayba marnowbay biyiiba waxay noqdeen geed xamar oo udugoodii waad yaabaysa hadda isticwaar hedha biyaha muxuu kala doonay daasaad guraysaa ama wuxuu ku daraybaa geedkan la yidhaahdo cawsdameerka iyo wixii la mid a dawadawada iyo wax loo cabo waxa weeya midabkiibaa isbedelaya ortobaa isbedelaysa wax badan baa isbedelaya oo biyiiba waxay noqonayaan biyo cawsdameer leh waxba dhib ma leh dhib ma jiro marna umaad cawsdameerka dabidda uga tuuraysa laakiin maxaa la odhanayaa magicii biyanima waa baaqay mar liiba biyaha cawsdameerka aan ku darsaday isi marka iyaga muطlaqan waxa weeye mar hadduu shaygan mujaawir yahay shay daahirana yahay dhib male dhib male oo udugan iyo midabka waxaan mar haddaanad nijaaso ku sheegayn oo aanad lahayn waxaan udugee lagu daray baa nijaaso ah waxba dhib ma jiro waayahay intaasi baynu kaga gudbiya intaas way nagaga filantaya khulaasadeeni hore walaa tasixu ansixi mayso aahaaratu ahaaradii ku ansixi mayso bimaakii tudahiru aada ku daahirisay bi isaga min xadain aw najasin wixii aada ku daahirisay xada ama masala nijaas ma waxa weeya ansaxaysa dahaaradii walaa tasixu ansixi mayso aahaara dahaaradii iyo ku dahaaro qaadashadii ma ansaxayso bimaa kii tudahiru aada ku daahirisay bi isaga min xadain aw najas wixii xada aada ku kor yeeshay ama nijaas aada ku daahirisay inaad ku dahaaro gudataa ma ansaxayso waa mustacmalkii mustacmalkiibuu rabaa halkan inuu inagala hadlo marka wuxuu leeyahay biyaha haddaad xada iskaga daahirisay waad ku weyse gudatay birafci lxada baad u isticmaasho marka muxuu ku saarayaa kuwii tajdiidulwuduuga ahaa ama xitaa xadasba aad ku daahiri sidee maydha qaybtii labaad iyo qaybtii saddexaad iyo xubinta haddaad saddex jeer maydhaysay xadasku marka koobaad buu kor noqonaya marka koobaad imaka wejiga hal mar si kaamila u maydho wejigaagaasi xadas ma qabo ta dambe maydha labaad iyo ta saddexaad waa iska sunne ood xabaddaa quraad ku kaaftoomi kartaa marka intaa aad ku daahirisay masalan xadadka iskaga daahirisay biyaha haddaad ururisayba oo sixni u dhigtay biyahaad xadadka iskaga daahirisay mid labaad lagu gudan maayo sababka fuqahadu way isku khilaafaan madhabka shaaficiyada laftiisu laakiin waxba insha allah inagoo hadalka koobayna waxba sababku waa sidan iyo xadas baa lagu guta iyo sidanay noqdeen iyo wa waxba badaa geli mayno wa waa iska dhaafayna ee waxaad uuni xasuusnaanaysaa biyaha xadas lagu daahiriyo waxa weeye inaan xadas kale lagu daahirin karay haddaad shaah ku karsanaysa aday ku taalla oo de biyu nijaas maa ile biyu waxba kalema qabaane waa inay daahir yihiin ilamaa qawd shaada mooyaane waxa weeyaan waa qawlan waaxida qolo qawl yaroo nijaas yidhi waa jira lakiin qawl ictibaar lema marka waa daahir ishkaal ma leh laakiin dahaaro dambe ma lagu qaadan karaa tuu kaala hadlaya waa taa haddaad biyo cab aada cabayso iyo haddaad wax ku karsanayso iyo haddaad maryahaaga ku saydhiso inaanay ku nijaasayna taa laga wada hadli maayo waxaa laga wada hadlayaa weysadii aad sinaxiga u dhigtay ma odhan kartaa hebelow aadna ku weysayso anigaa ku ururiyo uskagna maan lahaynoo jidhkaygu nadiif buu ahaay aadna iskaga weysayso intaa taasi ma dhici karta maya buu ku weyy haddayse tahay tajdiid ulwuduu oo weyse sunna a tahay ama maydh iska sunna a tahay ama maydhaha ta labaad iyo ta saddexaad iyo xubinta markaad maydhaysay aada gaar u ururisay oo intii xadaska ka reebtay ta noocaasiyo ishkaal male waa lagu gudanaya wayse labaad waa lagu gudanaya intuu kuu sheegay waa intaa aw najasin ama nijaase lagu suuliyey nijaasada hadday xub meesha ku baaqi tahayna markaad nijaasada ku suulinaysay hadday nijaasadii weli meeshii ku baaqi tahayna biyaha laftooda nijaase ah oo dee markaa maulnajaski bay gudagelayaan xaggaa ina kaga tuur iyaga marka laga wada hadlayaayo ay mustacmal daahira noqonayaan waa marka meeshuu daahirowdo meeshii aada nijaasta kaga daahirinaysay waxay doontaba ha noqotee mare iyo wax allaale waxay doonaysaba ha noqotee nijaastii aada daahirinaysay daahirowday misna waad ku sii maydho waa biyo raaciskii biyo raaciskaasi muxuu noqonaya ta laga wada hadlaya waa taa ama meeshii oo nijaasaa wixii ka soo baxaa iyagu mustacmal daahira maaha waaba nijaasba marka wuxuu yihi tambiih mas'aladan uu tambiiha ina leeyahay waxa weeye masaladan iminkay ka farac tahay waanay fiicnaan lahayd sidaa fiqiga marba aynu kelmadda uga yaro qabanayno ardayga inaynaan ku furin wadaadku tan lafteeda inuu naga yaro dibdhigi lahaa oo kitaabkiisaa kale ka roon iyo halkaa inoogu dayn lahaa muqadimat alxadramiye iyo kutubta kale ay kusii jirto aynu ugu tegi lahay laakiin yelkadeeda iyana waxaanu isku dayaynaa inaynu fahanno si yaroo khulaaso ah u tilmaano hadalkeeda aynaan badin wuxuu yidhi tambiih low adkhala almutawadi'u kii weysaysanaya hadduu geliyo yaddahu gacantiisiibuu geliyey bacda qasli wajhi jamiicihi wejigiisu siduu u dhan yahay markuu wada maydhay ayuu gacantiisii wuxuu geliyey hee wejihi maratan hal mar markuu wada maydhay awiljunubu ama kii jinaabada qabay ayaa bacda niyati niyad dabadeed wuxuu gacantiisii geliyey hee fii maain duuna qullatayn fii maain duuna alqullatayn biyo qullatayn ka yar faqtarafa markaasuu biyihii gacantii soo dardarsaday wanawaa waxaanu niyooday gacan dardarsiga aliqtiraaf waxa uu niyooday maalan gacan dardarsi buu niyooday lam yadura dhibi maayaan oo biyuhu mustacmal ka noqon maayaan wain lam yanwi haddaanusa niyoonin aliqtiraafa dardarsi saara albaaqi inta hadhay waxay noqonaysaa mustacmalan mustacmal bay noqonaysaa laa yudahiru shayan dee mustacmalku waxba ma daahirin jirin moogtahay mustacmal bay kaa noqon halkan wuxuu rabaa maa-ul mustacmalka shuruuddiisii wax ka mida inuu ina siiyo maa-ul mustacmalkii kow shuruuddiisii waxaa ka mid a halkanna uu inoogu tilmaamaya horta biyaha mustacmal noqonaya waa duuna alqullatayn ee laga wada hadlaya waa wax qullatayn ka yar amaa qullatayn hadday yihiinoo boqol qof ku weysaystaan waxba noqon mayso ciddii doontaa ku weysaysan intay deeqdaaba ha ku weysaysteen haddaanay wax kale oo markaa si kale u kharibaa imanin ama aanay dee dhinmin dardarinsa xubidna lagu shushubayo marka waxay noqonaysaa kow horta duuna alqulatayn biyaha mustacmalka lagu sheegaya weynaya waa qodob waa mar labaade waxa weeye markii loo baahnaa niyatulikhtilaafka ama markii faradka koobaad lagu guto haddaan si kala wadhaa faradka qaybtiisa koobaad marka lagu guto ee qaybta labaad la rabo in loo gudbo waxa weeye waa in niyatulikhtilaaf lala yimaada xubinkan la darayo si aanu ugu dhex daahirsaminoo markuu ka soo baxo baaqigo mustacmal u noqon waa in niyo weel oo kale gacanta in loo adeegsanaya la niyooda waa qodob labaad biyihii waa qulatayn wax ka yar niyatulikhtilaafna waa in lala yimaada waayah biyuhuna inta xubinka ay ku dul sugan yihiinee lagu isticmaalayo mustacmal maaha ee marka ay xubinka ka soo soocmaan ee ka daataan ee ka gaar noqdaan ayay mustacmal noqonayaan markaasi bay mustacmal noqonayaan waxaan lagu gudanayaana waa inay fardu dahaara noqoto o aanay sunno ahayn afartaa qodob baa meeshii ku soo ururaya marka haddaba wuxuu rabaa inuu inoo sheego weysadu waa afar xubnood soo saa may ahayn weysadu afar xubnood bay ahayd arkaantii raaci jirtay maxay ahayd niyo iyo tartiib waay lixdaasay ahayd moogta afar xubnood bay ahayd afartaa xubnood xubin kasta waa gaar oo afar xubnoodoo kala jaada marka wuxuu inagu yidhi marka wejiga la maydho markaasaad farad ku gudatay soomaha biyihii intii hore farad maad gudan marka hore biyo halkaa iska yaalla inaad gacanta darsato waa lagu ogolya bal meeshaad geynaysa ha la arkee markaad wejiga mariso ee si fiican u maydho biyihii maxaad ku gudatay farad baad ku gudatay wixii dambaad raacisa waa sunni un hal mar markaad maydho faradkii waad gudatay maadaamo aad faradkii ku gudatay gacan ama laba raace ama laba jeer maydho ama saddex jeer maydho intana hore aad dhabaqsanaysa biyaha waxba lagu odhan maayo intiqaalka aada xubinta labaad u guurto ee ay soo gasho gacanta maydhisteeda ili markaad wejiga dhamayso gacantaa loo gudbaya soo maa gacantii haddaa xadaskeedi jooga haddaa la maydhaya maydhistaa la maydhaya hadda biyihii baad gacanta gelinaysaa wuxuu leeyahay haddaanad la imanin niyo aada leedahay gacanta biyaha ku dhex maydhi maaya waan soo darsanaya haddaanad niyadaa meesha keenin gelintaa gacanta aada geliso intaa horaa daahir noqonaysa dabeedna biyihii meesha ku hadhaa mustacmalkaa noqonaya markaad soo qaado intaa aada sidataa waa daahir mudahirah baaqigaa kaa hadhay farad baad ku gudato intaasoo aad ku maydhay waayo adigii biyaa dhex geliyey marka wuxuu ku leeyahay si aanay biyuhu baaqiga hadhay mustacmalkaaga noqon niyatulikhtilaaf la kaalay niyo aada leedahay gacanta biyaha ku dhex maydhi maayo waan soo darsanaya xaggan debaddaan ku maydhaya debeddan aan ku maydhay anigu imankaba waan soo darsaday maaha niyada hay buu ku leeyahy ha ha ka dhigin tanigii markaad gacanta gelisay ama madiimadii intaa ay gashay hadday maydheedi joogta iyay kaa daahir intaas iyo biyaha ku hadhin daahirnimadooda dabeedna aan baaqiga mustacmal noqonin intuu wataa intaa niyadana ka difaacaysa buu kuleeyahy oo markaad gacanta maydhaysa waxaad leedahay ku dhex maydhi maayaad niyada ku haysaayo waan soo darsanaya dabeedna adigaa ku maydh masaad sii daray weligeed baa haku dhabi biyuhu ha ku da-een dhibaata ma jirto waan soo darsanaya intuu wataa waa intaa niyatulikhtilaafkii sheegayen waa taa waaya adigu madhabka laftiisu way isku qabsadeen niyatulikhtilaafka iyaga laftooda ku heshin waayey oo qaar badanay yidhaahdeen sida imaamulbaqawi iyo imaamkii weynaaye muxadiska ahaa iyo shaashi iyo cisudiin ibnu cabdisalaam suldaan ulculamaa iyo aimada la midka ahi waar naga joojiya bay niyatulikhtilaafka inagaba dhaafa weliba caamada ayaan loola imanin waayo de waa wax iska mashaqaa waaba hawlbabaya dadku ma fahmayaan marka ha laga daayo meeshaqolo tii meeshaba ha laga saaro iyo qolo tii caamada ha laga daayo iyo qolo ti waar waxba laga dayn maayo hawshu waa nimcada ilaahay keene quunyar fiqiga ha la cabo intuba waa jirta marka niyatulikhtilaafka intaas uga jeedaa jumhuurka shaaficiyadu iyagu waa niyat اkhtilaafkiina shardi tahay waa ay daruuritao lagaa maarmaanta madhabku waa sidaa waaya marka waxay noqonaysaa afartaa xubnood mid kasta marka iyada la marayo ayay dahaaradeedi soo gelaysaa markaa markii hore faraha waynu darsanay ma ogtahay inamu odrhanin faraha markaad darayso biyaha baaqigu mustacmal buu kaa noqonaya waayo daridan aynu darnay farahu waktigoodii ma joogaan weliba saacaddii la maydh lahaa ma joogaan wejigaynu maydhiisii u soconaa imanka soo dar labadaba mari markaynu si wacan u maydhnay haddaynu nahno laba jeeroo dambena waa maydhanaa saddex jeer baan wejiga maydhanaa mustacmal kaa noqon maayaan weli gacmuumay gaadhin marka saddexdiiba haddaad doonto dhammaysato iminkay joogtaa gacanta maydheedi marka labaad waa lambar labada gacanta maydheedu moogta lambar labada gacanta markaad biyaha geliso ile marka horeba marmarintu ma shardi bay ahayd maya soo ma ahayn biyaha waxaa ku fillaan jiray inaad gasho uun gebiga haddaad muquurto xitaa waa kugu fillay wuxuu ku leeyahay gelintaa aad gacanta gelisay intaa la geliyey baa ku dhex daahiroobaysa biyihii haddaanay jirin niyo odhanaysa aanad qalbiga ku hayn niyo odhanaysa waan soo darsanaya qolada diidayeele niyadan meesha ka saarana waxay leeyihiin war niyadu dee meesha waxay ka saartaa wax yaalla oo muctabara qof kastoo bani aadamoo biyo ku weysaysanaya ama ku maydhanaya gacanta uma daro inuu ku dhex maydho eh wuxuu u daraa inuu weel ka dhigto inuu aalad ka dhigto aaladdu biyaha kusoo qaadi lahaa markaa wadaaddow meeshama waxaa ka saaraysaan wax mutabaadirahoo ummadda kusoo degdegayo qofka odhan arkada dee biyaha ku dhex nadiifinin mise waxaan meeshaba olinbaa maantaba niyo u keenaysaan qolada diidana saasay leeyihin waxay leeyihin war dadkaa wareerinina ka daaye lakiin masalada fahamkeedu waa intaa waa yahay afartii xubnood iyada saasuu inoogu kala qaado markaad wejiga maydhay ayaad dahaaratulxadad ku gudatay mar labaadka dahaarada labaad ee gacanta rabto niyatlikhtilaaf niyood warkaa jinaabadii baa timi jinaabada jidhkoo dhani wuxuu ka dhigan yahay xubin qura gebigiisuba jidhkoo dhani isagu tartiib male mogtahay jinaabadu haddaad cagaa maydha ka bilaabayso iyo haddaad xubin taranka iyo istijadiisa ka bilaabayso iyo haddaad madaxa iskaga soo shubayso iyo haddaad dhexda ka bilaabayso adigay kuu taalla wixii kale waa sunne waysaa laga horaysiinaya saana waa sunne laakiin waajibku waa tacmiimu lbadani washacri bilmaa waa inaad jidhka iyo timahaba biyaa wada gaadhsiiso xaggaa haddaad doonto sare iskaga soo furo intaad hoos istaagto ha kugu wada shubanto haddaad doonayso lugaa ka bilow xataa xagga hoosan ka soo bilaabaya haddaad doonayso istijada ka bilow weliba fuqahada shaaficiyadu halkan oo kale in hawlabay ku furaane taa idinku furi maayo kutubta waaweyn ha gaadho waaya haddii allayna gaadhsiiyo marka jidhkii maadaama uu jinaabadii xubin qura ka dhigan yahay haddaad adinka geliso adinkaasi isagii wuu daahiroobay moogta meel labaad haddaad hadhow markaad ka soo saarto istaahid meel labaad biyaa taabsii asaanad niyatlikhtilaaf niyoonin mustacmal bay baaqigu noqonaya marka koowaad meeshaa doonto geliyo mustacmal noqon maayaan waayo jidhkii waa xubin qura markaan gacantaa biyaha geliyo waxba dhib male gacanta intaasi way daahiroobaysaa marka labaadee aan damco inaan ku noqdo waa inaan u niyoodaa oo jidhka meel labaad rabo inaan maydho isagoo jidhka isku xubin qura ah waa inaan ku niyooda niyatlikhtilaaf aan idhahdaa inta dambe waa dardarsi marba meel baan ku shubaya wakaa hadda u fiirso haddaba hadalkaa aynu nidhiya bal siduu u dhigay wuxuu yidhi tambiih low adkhala almutawadi kii weysaysanaya hadduu geliyo yaddahu gacantiisa bacda qasli wajhi jamiicihi mara wejigiisu siduu u dhammaa markuu hal mar wada maydhay waayo macnaha wejigiisao dhan muxuu leeyahay de wejiga qayb ka mid a haddaad maydho weli faradkii maad gudan oo fardu daarat alxadath weli maad gudanoo wejigii qayb baan xadaska ka kor noqon wejigoo kaamila markaad maydho hal mar xadaskii wejiga waa ka kor noqday haye markaa markaad halkaa mar maydhay awil junubu ama kii jinaabada qabay hadduu gacanta geliyo bacda niyati markuu niyooday kadib markuu niyooday kadib oo isaga niyaday u baahan tahay markaa uu niyoodo jidhkiisoo dhani waa xubin qura waaya isaga xubin maydha baaban malaa markii hore waan halmaamo hadalka si khaldan baan udhigay isaga junubka eh isagu xubin ma leh isagu markaa uu damco maadaama jirhkii xubin qura ka dhigan yahay markaa uu damco inuu maydho waa inuu niyatuliqtiraaf niyooda oo yidhaahdaa gacanta aan geliyo iyo haddaan lug gelinayo iyo haddaan wa waxaanaan gacantan aan gelinayaa waa dardarsi lug gelinaya waxaan uga jeedaa ile lug lama geliye dadka qaar baa jira ay dhici karto in gacmahooduba aanay dhib qabaanoo lugaha isticmaalayaan sooma dhacaan way dhacdaa marka miaal un baan uga jeedaa had iyo jeer qofku hadduu fiqiga waxoogaa iskaga dhex jiro inagu dee fuqaha maniina iska masaakiin baynu nahay laakiin waxay had iyo jeer wuxuu iska yeeshaa dakaa fuqahadu markay de manaa faanna ha noqotay markay is ammaanayaan waxay yidhahdaan alfaqiihu saaxibu dakaa had iyo jeer faqiihu dakaa buu iska leeyahay bay oo alfaqiih lan yucdama mahrajan faqiihu ma waayo bay yahay meeluu ka baxo mahraj ma waayo waa halkay soomaalidu maxay yidhahdaan wadaad qiiluu ku banaysto iyo qandigu ku ritaba isagaa leh wadaadku meel uu ka baxo waa imaayi haddaad wadaadow maxaad saa umuurta u qastay meel yaruu ka dusaabuu raadsanaya isu kuohanaya mee qiilkii kale ku dhaqmaya waxba dhib ma jire ama qad takuunu amruka had iyo jeer meel buu ka dusaya markase yaadeen wadaad qiiluu ku banaysto iyo qandigu ku ritaba isagaa leh haddaad hadal kasta isaad ku qabo meel buu ka dusaya waaya kuluu kugu yidhaahdo shaaficiyadii maanta maaha inay xanafiyan madhabkeedii waday meel buu ka yaro siibanaya waxuu doonaya inuu meel kale kaaga laabto waayahay marka waxay noqonaysaa qofkii markuu wejigiisa hal mar si dhammaystiran u maydho hadduu damco biyaha inuu geliyo waa inuu niyatuliqtiraaf la yimaada hadduu jinaabo qabana ama gacan ha darsanayo ama adinka ha darsanayada waataynuuga jeednaa waatanaynu iminka maamaahaan ka keenaynaa aynu leenahay mid adinka wax darsadaa dhici karabaa suuragala iyagu laakiin ahlucilmigu gacantuun bay u adeegsanaa marka uu rabo biyaha junubku inuu gacanta geliyo intaanu gelin ka hor ila jidhkiisa waa xubin qurae oo kal cudwil waaxid buu ka dhigan yahi waa inuu niyoodaa gacantanaan gelinayaa macnaheedu maaha intaa hore inay janaabadu ka kor noqoto ee janaabadaydu hay saarnaatee waan soo darsanaya dabeedna marba meeshaan ku shubuunaya madaxaan ku maydhaya madaxaa daahir noqonaya gacanta ma xagganaan ku wadaa dhexdaan ku wadaa waa inuu gacantani aalad noqotaa laakiin hadduu isagoo jinaabadii wada qaba gacanta muquuriyo biyaha oo ka soo qaado in waxay leeyihiin intaasina waa daahir biyahanuu sitaana waa daahir mudahira markuu dambuu ku noqdo baaqigu waa mustacmal mar hadduu qulateynka yaray intay wataan waa intaa low adkhala almutawadiu yadahu bacda qasli wajhi jamiicihi mara wejigu siduu u dhan yahay markuu hal mar wada maydho awiljunuubu bacda niyati markuu niyooday inuu maydho haddii uu markaa masalan uu kuna maydho uu gacanta geliyo fii maain biyo oo duuna alqulatayn biyo qulateyn ka yarna biyo ay yihiin markaa uu niyooday haddii uu gacanta geliyo biyuhuna qulateyn ka yaryihiin oo fakhtarafa uu dardarsado oo wanawa uu niyoodo alikhtilaaf dardarsi uu niyoodo lam yadura dhibi maayo wain lam yawi haddaanu niyoonin alikhtilaafna saara albaaqi mustacmalan intaa isfahansiine kusii noqnoqon mayno hadda baaqigu wuxuu noqonayaa mustacmal buu noqonayaa waayahay faslun fii maa yunajisu lmaa biyaha wixii nijaaseeya nijaasoy maxaa tahay dib bay inooga iman weli waa dib dhigaynaa fuqahadu had iyo jeer usluub bay wax u dhigaan marba kelmadda ay joogaan bay jaraan hadalka inta dambena way dib dhigtaan imanka markuu doono markaynu maydha marayna muxuu inagu yidhi xubin taranku hadduu markaa farji galo farjigaasi ma xalaalbaa ma xaaraanbaa inuuma sheegin wuxuu inagu yidhi qof dhintay iyo xoolo iyo mid nool wixii oo dhan wuu sima dubur iyo qubul wuu sima inamu odhan waxa weeye duburta waa xaaraam baddeyda ma gelin waxba uma taalo kitaabulxuduud ma joogo u baddiisa geli maayo inamu odhan waxa weeyaan qubulka waxaa xalaal ka ah waxa weeyaan zawjada iyo awmaa malakada imaankum baddaa geli maayo kitaabu nikaaxa tago maxaa baddaa gelinaya ma taabanayo u wuxuu ka hadlayaa bes maydh waayo zaanigaba maydh waa lagu leeyay isagu baddaa kala geli maayo axkaamtan kale taaban maayo bes wuxuu kuu dhiibayaa maxaa laga maydhaa wadaadu markaad ku tidhi su-aashaasuu kaaga jawaabaya waxaa laga maydhaa markaad waxaa samayso bes wuu kaa aamusaya waxani ma xalaalba maxaarabadaa geli maayo marka fuqahadu usluub bay u socdaan ay isla fahmaan midba baab ugu tagaan masalada marka imika wuxuu yidhi wixii biyaa nijaasaynaye marka inaan halkan maanta nijaasadii soo dhex dhigo aanaa nijaaso waxa la yidhaahdaa iima furna isagaa keeni doona isagaan uga aamusaya isagoo hadhow ha keeno biyaha wixii nijaasaynayay wayanjusu lmaau lqaliil biyihii yaraa way nijaasoobaan iyo wakayruhu kayrulmaa iyo biyo wixii aan ahayn oo minalmaayacaati dareeraagi ah intuba way nijaasoobayaan biwuquuci najaasati fiihi nijaasa inay ku dhacday unbay nijaasoobayaan bisababi wuquuci nijaasati fiihi inay nijaasa ku dhacday gudahooda sababkeedaasay ku nijaasoobayaan waa mujaradu mulaqaati najaasa waayahay sawaan waxa isku mid a hayarathu bedeshayaa aw lam tuayirhu ma bedelina fari male halkan masalo inoo faa'iideeyey biyaha qulataynka ka yar biyo yar hadduu yidhi maanta waad fahmaysaa inay qulatayn wixii ka yar yihiin tacriif dambe kaagama baahna alqaliil waa maa duuna alqulatayn markaa biyihii yaraa iyo waayruhu oo min amaayacaat iyo waayruhu oo min almaayacaat isaga duuna alqulatayn miyaynu ku xidhnaa maya ku xidhi mayno wax kastoo kaloo dareeraa ah haddii nijaasa ku dhacdo aqlaalna ha noqdeene bimujaradi mulaaqaati nijaasay ku nijaasoobaya caanihii haddii iminka nijaasa ku dhacdo booyad caanaa hadday yihiin bartooda nijaas ku yihin odhan maysid waxa weeye waar nijaasada bal inay bedeshay iyo in kale bal aan eegno maya hadday malab yihiin hadday masalan wax kale yihiin dareeraaga waxyaaba ah ee aan biyo ahayn biyaha qulatayn iyo dunalqulatayn loo eegaa laakiin wixii kale looma eego sidii xadiista nabiga baa kutimi sal allau aleh wasalam masalan subagii wax ku baktiyayeen waxba lama kala qaadin subagu intuu leegyahay subagii jiirku ku baktiyayoo kale macnaha jiirku marka hore waa xayawaan daahir oo hadduu dhex galo oo subaga dhex dabaasho waxba kaa yeeli maayo laakiin inuu ku baktiyey baa wax kaa yeelaysa baktigana nijaasa marka mar hadduu ku dhex baktiyo aad u timaado foostadii dhammadee subagayd halkan kuu taallo jiir baktiyay dhex yaallo asuu subagu dareeraa yahay oo aanu mid fadhiyo intanuu fadhiyay isaga intaad isla tuurto aad baaqiga la hadhayso aanay ahayn uu subagu dareeraa yahay oo aad aragto subagii dareeraaga ah ama saliidii jiir baa ku dhex baktiyay oo bakti baa dhex yaalla gebigoodaba ka tag ha qaadan dadka ha u qarinino ha ka iibinin markaa nijaasadaasi ama ha bedesho ama iyo bedelo fari maleh fari maleh waaya in sha allahu tacaala halkeeda ha iska joogto nijaasaadka inta la cafiyo ayuu hadda inoo gelayaa iyo nijaasaadka laftiisa oo fasalka ya mise weli biyihii buu inagula dhex jiraa weli biyihii buu inagula dhex jiraa adigu halkeedaas aynu daynayna waqtigeena waa dhacay wallahu subxaanahu wa tacala aclam